barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laantaadka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa salaaso bisha oogostna waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah dhallinyaro darbajiif ahaa oo guryahoodii dib loogu soo celiyey mashruuc baan ka weydnay aan soo horin jirnay darbajiifka oo runtii markaa wax xirfad lagu beri jiray sidoo kalena hayadda hafiibka laga soo bilaabo kii waxay hayaddii ugu horreysay ka shaqaysa soo ururinta carruurta darbajiifka waxaanu siin jirnay cunto caafimaad iyo waxbarasho carruurta badankoodiina runtii waxaa dib loogu celiyay qoysaskii ay runtii ka yimaadeen in faamilkii iyo ilmihii ay selaan qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida maalmaha ugu horreeya bisha barakaysan ee carafo oo bilaabmaya caawa in la soomo oo laga faa'iidaysto tobanka cishay marka waxaan leeyahay intiyaad wakhtigiina ku luminaysaan waxyaalaha maaleyacniga waxaan leeyahay dhallinyarada amba dadka af soomaaliya ku hadla ninkii karayaba isku dayo oo uu soomo tobanka cisho kii kari waaya waxa aan kula talinayaa isagana inuu raarta u dambaysa berrioo kale marka la soom marka la ciidayo in raarta ka horraysa in la soomo dhinaca heesahaanu idiin haynana waxaa ka mid a
heesaasi barnaamijka intuu socda ayaad dhegaysan doontaan iyo sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa khudbad uu xalayto u jeediyey shacabka maraykanka wuxuu kaga hadlay istaraatijiyadda cusub ee maraykanku ku waajahayo dalka afghanistan iyo waddamada ku yaala koonfurta eshiya trump ayaa sheegay in kabixitaan dhaqso ah oo ay ka baxaan dalka afghanistan ay abuuri karto meel bannaan amaba khalkhal ku yimaada sababtoo ah inay dhaqso waddankaasi u qabsadaan kooxaha argagixisada waxa uu tilmaamay in khatarta ka imanaysa afghanistan iyo dhammaan dalalka kale ee ku yaala koonfurta aasiya ay tahay mid aada u ballaadhan oo aan la dhayalsan karin istaraatijiyadaasi cusub ayuu ku sheegay inay qayb ka tahay in uu wanaajinayo xidhiidhka maraykanku la leeyahay qaar ka mida wadamadaasi waxa kuwaasi oo ay ku jirto indiya halka uu meel adag iska taagay dalka bakistan
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda daacish ay tirsamayaan isagoo si taxadar leh ka muujiyey in ay ka adkaanshaha kooxdaasi gebi ahaanba aysan ahayn mid hadda muuqata maris ayaa wariyaasha la hadlay ka hor inta uusan booqasho aan la shaacin in ugu duulin magaalada baqhdaad oo halkaasoo la rajaynayo inuu kula kulmo hogaamiyaasha ciraaq iyo taliyaasha ciidamada maraykanka kulmadan ayaa lagu wadaa in maaris uu kaga hadlo istaraatiijiyadda xasilinta ciraaq ee mustaqbalka ma aan wax si booda ah si soo boodaa ku dhixi doonaa waxay u baahnaan doontaa ciraaq in gacan weyn oo ay hore ugu sii socoto la siiyo ayuu yiri jim maris ciidamada maraykanka ayaa hogaaminaya xulafada dalalka duqeymaha ka dhanka ee kooxda daacish ka waday waddanka ciraaq tan iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo toban
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu gudagelaynaa magaalada booramo waxaa ka socda mashaariic lagu horumarinayo xirfadaha iyo tayada dhallinyarada si ay kor ugu qaadaan noloshooda iyo ta qoysaskooda dhallinyaro badan oo kasoo jeeda qoysas danyar ah ayaa iyaga oo yaryar ka tegay guryahoodii waxaanay haatan ku tala jiraan inay dib ugu soo noqdaan waalidkoodii iyagoo soo bartay xirfadaha ay ku shaqaysan karaan waryaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa waraystay guddoomiyaha hay-adda hawshan fulinaysa cabdulaahi maxamuud xasan haashim waad mahadsan tahay hay-adda hafayoko waxaa loo soo gaabiyey on of africa voluntary youth committee marka waxaa ka muuqda ereyga youth baa ka muuqda hay-adda run ahaantii hay-adda hafayoko ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo asaasay waxaa ka mid ah in dhallinyarada somalilan ay runtii horumariso oo ay wax u qabato waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba toddobaatan somalilan mujtamaceedu waa dhallinyar waa da-da ka hooseysa boqolkiiba ka hooseysa soddon ka hooseysa saana runtii waxaa sheegaya national youth policyga somalilan baa sheegaya marka runtii waxaan ka shaqeynaa mashaariic kala duwan haddaan usoo noqdo dhinaca xirfadaha xaafayadku runtii waxaa la aasaasay qaybta xirfadaha waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sideed sagaashankii marka muddo labaatan sana ah waxaanu soo saaraynay dhallinyar kala duwan oo runtii bartay xirfado kala duwan qaarkood maanta waxay leeyihiin kumbaniyada ugu waaweyn wadanka ardaydii ka baxday qaarkood maanta waxay u shaqeeyaan kumbaniyada waaweyn sida telesom somtel iyo shirkada waaweyn ee dhismaha wadanka ka jira waxaan runtii barnaa xirfado runtii ay ku shaqatay karaan sanad kasta waxaanu samaynaa waxaanu samaynaa wax loo yaqaano market assessment suuqaanu soo eegnaa waxaanu eegnaa xirfado noocee baa suuqa looga baahan yahay marka kuwaa loo baahan yahay baan runtii ardayda barnaa runtiina waa lagu najaxay waxaan runtii aaminsanahay haddii somalilan awoodda la saaro qaybta xirfadaha in dhallinyartu runtii ay shaqo heli lahaayeen sidoo kalena dhaqaalaha somalilan uu kobci lahaa saa intaa keliya kuma koobnine sidoo kale hay-adda hafayako waxay runtii tababartaa ardayda ka soo baxda jaamacadaha markaa barnaamij kalo weyn baa jira oo runtii aanu ku taargadgarayno ardayda jaamacadaha ka baxday oo lagu baro waxa loo yaqaano carrier development sidii ardaygu uu noqon lahaa arday shaqow diyaara ilaa iminka xafayoko runtii xarumaheeda tobabarka waxaa ka qalanjibiyey tiro runtii ilaa gaaraysa sagaal kun oo dhallinyara oo runtii ku kala filiqsan gobollada somalilan
mashaariicda cabdilaahi aad tilmaantay ee ballaadhan ee ay hay-adda hafayoko ka wado guud ahaan gobollada somalilan xoogana ay saartay sidii ay dhallinyarta kor ugu soo qaadi lahayd xirfadahooga aqoontooda ganacsigooga waxyaabahaasoo dhan aad xoogga saarteen ma isleedahay shaqala-aanta haysata dhallinyarada wax weyn bay ka qabanaysaa
dabcan runtii waxaan si kalsooni loo odhan karayaa waxay qayb laxaadle ka tahay sidii loo dhibi lahaa tirada yani shaqala-aanta ka jirta somalilan waayo saan hore u sheegay sanad walba waxaa soo qalanjabiya kumanaan kun oo dhallinyara xagga jaamacada shaqana ma hayaan marka waa su-aasha la isweydiiyo xaggee looga wareegaya runtii marka hafeeg waxay ku talinaysaa in sectorkan xirfadaha lasii horumariyo weliba anu kahafeekahan imika waxaan ku tala jirnaa inaanu furno maxad weyn oo runtii jaamacadda u dhigma oo dhowr sanno ah oo lagu soo saaro arday qualified ah oo xirfadaha la baray ama solar ha noqdo ama leer ha noqdee khabiir ku ah waxaan aaminsanahay markaa in horumarkii wadanka iyo shaqo abuurkiiba ay qayb lixaadle ka qaadan doonaan mashaariicda imiga markaa aada wadaan ee dhinaca dhallinyarada kor loogu soo qaadayo xirfadahooga ma waxaa idinka caawiya dowladda somalilan mise hay-adaha caalamiga ee kala duwan ee aad xidhiirkoo idinka dhexeeya ayaa idinka caawiya run ahaantii waxaan ka wada shaqeynaa runtii cido kala duwan hafayoka qayb lixaali ka tahay oo runtii qaybta ugu muhiimsan hafayoka ayaa runtii ka qaadata waayo hafayoko waa in badan bay jirtay runtii muddo imika ilaa lixlaatan sanaa bay wadanka ka shaqeynaysay laakiin runtii waxaan la shaqeynaa sidoo kale hay-ado kala duwan iyo dowladdaba marka runtii waanu mahadnaqayaa dowladda somalilan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo runtii noo ah yani meesha runtii aan ka duulno ee nala shaqaysa gaar ahaan waaxda xirfadaha oo runtii aanu aada si dhow wada shaqayno sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay kuwa caalamiga ah waan ka wada shaqeynaa mashaariicdan
waxaa jira dhallinyaro inta badan ay saamaysay abaaraha ka jira waddankeena dhallinyartaasi ay abaartu saamaysay inta badan waxay soo galaan magaalooyinka kuwaasi maxaad la qabataan
run ahaantii waanu la shaqeynaa oo runtii imikaba mashaariic baanu wadnaa ku wajahan dhalinyarta runtii ama caruurta runtii ay saamaysay abaartu way abaartu runtii may saameynin cuntadii sidoo kale waxbarashadiina way saamaysay marka imika mashruuc baa jira runtii aanu la wadnay unicef oo runtii runtii ku wajahan sidii caruurtu ay usii wadan lahaayeen waxbarashadii marka runtii waxaan ka kahabnaa dhinaca ama qoodintii oo kale ama macalinkii in la siiyo muxuuahaa salarigii ardayda uu sii wado sidoo kalena ardaydii soo barakacday soo gashay magaalooyinka sida bowram oo kale runtii waa ardayda ugu mudan eenu siino mudnaanta koowaad in xirfadaha la baro aanu siino waxaa jira iyaguna caruur derbi jiifa oo iyagu ku dayacan magaalada gudaheega iyo magaalooyinka kale ee tuulooyinka gobolkaba kuwa ayaga maxaad la qabataan
kuwa laftigooda waxay nagu jiraan kuwa aan mudnaanta siino oo runtii magaalada barco kale runtii mashruuc baan ka weynay aan soo horin jirnay darbajiifka oo runtii markaa xirfada lagu bari jiray sidoo kalena hayadaha fico laga soo bilaabo kii waxay hayaddii ugu horreysay ka shaqaysa soo ururinta carruurta darbajiifka waxaanu siin jirnay cunto caafimaad iyo waxbarasho caruurta badankoodiina runtii waxaa dib loogu celiyay qoysaskii ay runtii ka yimaadeen oo waxaan u samaynay reintegration in faamilkii iyo ilmihii ay selaan marka runtii kuwa laftigooda mudnaanta kuwaad baanu siinaa
kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi maxamuud xasan gudoomiyaha amaba ka mid ah madaxda sare ee hay-adda hafayooka oo magaalada booramo ugu warramayey haashim sheekh cumar good
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhallinyaro badan ayaa isku diyaarinaya inay ka faa'iidaystaan tobanka cisho ee ugu horreeya bisha carafo oo bilaamaysa caawa oo ay bishu agost tahay saddex iyo labaatan culimmada islaamka ayaa dadka ku baraarujinaya inay soomaan sagaalka cisho ee ugu horreeya haddii ay awoodaan haddii kalena ay maalinta carafo ay dadku xajka gudanayaan oo ay taagan yihiin buurta carafe ay sidoo kale soomaan wariyaha v o eda sagaal siciid farax ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada reer jabuuti mikrofoonka la dhex martay waxaanay weydiisay waxa uga qorshaysan maalmahan khayrka leh
nimca waxaa lasoo garay tobankii cisho barkiisna ma isku day tobankan cisho miyan waa wallaahi waxaan jecelahay shaqada ayaa aad ugu badan marka maalinta oo dambaysa inaan soomaan aad u jecelahay iskuma karayno aad baa u daalaa meesha waa kulayl marka waan waxaan soomi karnaa halkaa yuuma qurahaatay marka ajirka laba sano qaadanaya baa leedahay haa laba sano laba sano insha allah ilaahay ka dhigo dad waxaa jira maca aan soomin maalinta u dambaysa maxaad oran dhalinyarada maxaad tala siin lahayd wallaahi waxaan odhan lahaa maanta u dambaysana xitaa inaad dee tobanka cisho soomi kari waayana maanta u dambaysa ay soomaan oo qurux badan tahay wayna fiican tahay oo fursad qaali ah sidoo kale halkan waxaa la jooga rashiid axmed cabdulaahi oo loo yaqaano rashiid beele waa wariyaasha rugcadaaga ee dalka jabuuti gaar ahaana jaraa'idka la yidhaahdo lanasiyo ama jaraa-idka qaranka haddaynu nahay saxaafadda aad bay shaqadin u dhib badan tahay waxaa lagu jira xagaagii haddana maalmihii barkiisnaabaa soo galay bal ka horran diyaar garowgaaga bilqasab maalmaha imikayna soo galo horta waa maalmihii adduunka ugu khayrka badnaa waxa weeyaan waa maalmo laga faa'iidaysto inkastuu dhul kul yahay oo cadeedu imika sanadka weli xagaagii weli ma bixin haddana waxaa lagu qasban yahay in sunnaha sunno mu-akida weeyaan in sunnaha laga faaideysto tobanka cisha soo socda laga faaideysto in la soomo inkastoo dhulkuleeya haddana in la soomo oo laga faaideysto tobanka cisho marka anigu haddii a la yidhaahdo waan soomayaa dadka reer jabuuti amba dadka af soomaaliya ku hadlay ay maqliyay dhegeysanayna anigu waxaan ku boorinayaa amba waxaan kula talinayaa in sideedoo kale la soomo oo laga faaideysto tobanka cisho watiga wakhtigoo la lumiya horta aad bay xagga diintaba ay maaragtay dee ayay aanay ugu fiicnayn marka waxaan le intiaad waktigiina ku luminaysaan waxyaalaha maalayacniga amba teknolojiyadan imika facebook iyo filimadan imika soo baxay in laga faa'iideysto oo la soomo marka waxaan leeyahay dhallinyarada amba dadka af soomaaliya ku hadla ninkii karayaba isku dayo oo uu soomo tobanka cisho kii kari waaya waxa aan kula talinayaa isagana inuu raarta u dambaysa beriyo kale marka la ciidayo in raarta ka horeysa in la soomo waayo taasi waxay ka dhigan tahay maalinta carafada la taagan yahay waxay ka dhigan tahay laba sannadood dembigaagii oo la dhaafay waa sanad soo socda iyo sanad kaa tegay dembigoogiiba halkaasaa lagu dhaafaya fursad weyn weeyaan oo aad iyo aad u qaaliya waxaan markaa leeyahay laga faa'iidaysto
baylow shaqadan way dhib badan tahay runtii ka waran shaqadii saad iskugu wadi talow waxba male waxba male shaqada iyo awalba rabadaantaba sidaasoo kale ubaan nahay tion shaqaynayno ayaan haddana soomanahay de waa rabadaantan weliba tii ina dhaaftay imika tio xagaaga bilowgiisii ayay ahayd waktigu aad dhulkuu kululaabaya iyo rabadaantii kusoo beegantay iminkana waaba dabayaaqo markaa waxaan leeyahay laga faaideysto
halkan sidoo kale waxaa la jooga cabdulahi oo kamid a dhalinyarada magaalada saaxiibka barnaamijka v o eda cabdulahi waxaa foodi nagu soo haya tobankii cishe aadka u muhiimka ahaa ee sunnaha ahaa kawar adiga maxaa ku qorshaysan waxay qorsheeshan maanta maanta tumankan aad buu ugu adagay maadaama dhulku aad u kululayo xagaagan xagaagada kale uu ka dogan yahay laba iyo afartan waan degreegiisu saa baan usoo laakiin awal waan soomi jiray ilaa laba sano kahor sanad ka hor waan soomayay oo waan wadi jiray laakiin maanta aad buu ugu adagay oo shaqadeedna aad bay u adagtay marka waxaa leedahay xagga dambaan ka qabsan maalinta kale insha allah waxaan rajeynayaa maanta muhiibka ee carafo la joogo inaan insha allah maanta aan ku dadaalo inaan soomo doolar labada sana dembidhaaf ka wada qaadan labadaas dee dhimbidhaafka dee kolle taana waa dhimbidhaaf insha allah waana rajeynaya insha allah laakiin imika waxay soomaysaa doolera werideeda ayaa caawa doolera soomi doonta
maasha allah xaaskaaga soomis tobanka cisho tobanka cishayda imika caawa caawa ahaanba ka bilaabaysaa doolera
marka waxay ka dhigan tahay iyadu meel qabow bay joogtaa iyadu waxay ka shaqaysata waa meel qabow waxaana xuyeyta waa dhul qabow marka iyadu aad bay ga wanaagsan tahay oo jawi qabow ayay ku shaqaynaysaa la waxaan ku shaqaynaya jawi kulul baan ku shaqaynaya markaas ahaan baan u soomi kari lahay waxaan u rajeynayaa dhalinyarta qayrkayga inay dhulka qabow ee wadanada jaarka ku nool insha allah ha sooma maan leeyahay n kuleel xoogaa jira ha maanta waa in qofku cabo shan litrobiya ugu yaraan shan litrobiya waa inu cabo qofku weyn suu keliyiisa u shaqeeyaan haddii kalena wuxuu ka qaadayaa nafaqa dari daal tabcaan marka waa inu maanta qofkii shan litro biyo ah ugu yaraan waa inu cabo maanta marka waxaa leedahay madaba shaqadiina soo socod tahay lama karayso ha lama kare aad bay u adagtay dhulku wuu dhukulul yahayna marka waxaan rajeynaya inay soomaan dhalinyarta dhulka qoba ku nool sida cali sabiix oo kale ree carto oo kale dadka inaa soomaan baan rajeynaya insha allah dadka dhulka qobo waa ka shaqeeya biiroyaasha fadhiya ee kilmaasaare iska jira dhulka raaxada le ka shaqeynaya waxaan u rajeynaya inay soomaan kana faaidaystaan waa fursad mar kale ay ku soo mareen oo geeri baa jirta marka maanta iyo noole ay joogaan ha ka faaidaystaan maan leeyahay qaar ka mid ah dhallinyarada jabuuti ku dhaqan oo wariyahayaga sagal siciid farax la hadlayay kuwaasi ahaayeen
halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaara jamaal axmed cusmaan inkasta oo uu jamaal waa tahay leeyahay heesihii baa inoo diyaar aad iyo aad zahra heesi ayaanu ka horumarinaynaa bal marka hore waxaan noo soo qabanayaa cawaalo aadan iyo weliba fanaanada hana u k
codadkana u k iyo cawaale aadan ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa iyo heestaasi guur waxaa imikana u diyaara jamaal axmed cusmaan isboortigii iyo wararkii ugu dambeeyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska gaar ahaan kulan xiiso badan oo kooxaha manchester city iyo everton ay ku wada ballansanaayeen horyaalka waddankaasi ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid si weyn loo wada sugayey ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan waxaana ay ku dhammaatay daqiiqadii loogu talagalay gool iyo gool ciyaaryahan weyne rooney oo kooxdiisii hore everton dib ugu laabtay ayaa mar kale u suura gashay in kooxdiisani cusub ee everton uu gool u dhaliyo isagoo gool ka dhaliya naadiga manchester city daqiiqadii shan iyo soddonaad ha yeeshee raxiim starlin ayaa daqiiqadii labiyo siddeetanaad goolka barbaraha u keenay naadiga manchester city ciryahan walker ayaa daqiiqadii afaraafartanaad ka qaatay calaamadda guduudan iyadoo sidoo kalena naadiga kubadda cagta labada naadiba ay kala qaybsadeen dhibcihii oo gool iyo gool ayayna ku kala bixin taa waxay ka dhigan tahay in man city ay ka hoosayso labada kooxood ee horyaalkaasi hogaaminaya ee manchester united taasoo keentay sidoo kalena in naadiga kubadda cagta ee city ay afar dhibcood lahaato dhinaca kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar ku saabsan goosgooska ciyaaraha ee kooxaha iyo ciyaartooda sida loo kala doonayo naadiga b s g waxay aad ugu dhowdahay inay la soo saxixito oo qaab ama ahaan ay kula soo wareegto weliba ciyaaryahanka naadiga monaco ee kalyan imbabe oo siddeed iyo toban jira barcelonana waxa ay aqbashay in liverpool aysan iibin doonin ciyaaryahanka kubad sameeyaha ee philip cotino oo shan labaatan jira wargeyska demeror ayaa qoray barcelona waxay sidoo kale aaminsan tahay oo ay rajo weyn ka qabtaa in ciyaaryahanka lionel messi oo soddon jira iyo sidoo kale adres inyesta oo saddex iyo soddon jira ay labadooduba aysan markaa ka tegi doonin naadiga oo ay saxiixi doonaan qandaraasyo cusub weeraryahanka waddanka sbain diego costa siddeed iyo labaatan jira ayaa waxaa lagu amray oo ay ku amartay kooxda atletico madrid in uu nabad la sameeyo naadiga ches ka hor inta aysan naadigaasi niyadda gashanin inay la soo wareegto ciyaaryahankaasi oo shan labaatan milyan lagu raadinayo manchester city ayaa waxay qarka u saaran tahay in ay ka quusato saxiixa ciyaaryahanka west brom u dheela ee johnny evans kaasoo sagaal labaatan jir ah tottenham hasber waxaa isku diyaarinaysaa in labaatan milyan ay ku raadiso ciyaaryahanka dhaawaca ee naadiga everton ee rose barkley oo saddex labaatan jira balse waxa ay dagaal xoogan kala kulmi doontaa naadiga chelsea oo sidoo kale raadinaysa ciyaaryahankaasi naadiga real madrid waxa ay ka qaadan doontaa racfaan calaamadii labaad ee hurudka ahayd ee la siiyey ciyaaryahan serge ramos kulankii ugu horreeyey ee horyaalka dalka sbain ee dhowaantan naadiga real madrid ee la dheeshay deportivo la caronya oo saddex gooli waxbana naadiga real madrid ay ku badisay luis gonzales gonzales oo dhexdhexaadinaya ciyaartaas ayaa calaamad labaad oo hurud ah siiyey ciyaaryahan sergio ramos dhammaadkii ciyaarta markaas oo ka dhigtay in uu ciyaarta ka baxo sababtoo ah calaamad gaduudan ayay noqotay hal kulan gudaheed marka laba calaamadood oo hurada ciyaartooyga la siiyo waxaase hadda real madrid ay doonaysaa inay raxfaan ka qaadato calaamadda labaad ee hurudka la siiyey si ciyaaryahankaasi uu markaasi diyaar ugu noqdo kulanka ugu soo horreeya naadiga ay la dheeli doonto valencia hore real madrid waxaa uga maqnaa ciyaaryahan ronaldo isaguna shan kulan hore loo ganaaxay xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa nagaytaa
aad baad u mahadsantahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha inala socodsiinaya jamaal ow dhinacii heesaha haddii aad mar kale haddana gacanta noo geliso maxaa inoo yaala
waa tahay zahray waxaan dhegaystayaasha usoo qabanaynaa heesta duniya baraxow ay ku luqayso ee hababaran horese heestan waxaa u luqeeyey khadiijo foodi nuur
heestaasina waxaa ugu dambeysay barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington waxaa idinla socotiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle nuur intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo